أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعd waxaan soo haynay tafsiru suuraة الmaaئdة waxaa noo soo dembeeyey aayaadkii xugunka ku saabsanaa ee aayaddii u dambeysayna waxay ku saabsanayd ama ay ahayd allah subxaanahu watacaala wuxuu ka waramay towraad inuu soo dejiyey hanuun iyo iftiinna uu yeelay dhexdeeda ambiyada allana ay wax ku xukumi jireen dabadeedna mu'miniintii ayaa waxaa la yidhi falaa takhshaw nnaasa wakshawnii walaa tashtaruu biaayati hamanan qaliila waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum lkaafiruun aayaddan marka aayaadkaas ayay la socotaa siyaaqa aayaddii hore iyo tan iyo midda soo socotana saddexda aayadood qowl aqwaashii culimada mufasiriinta ka mid ah ee ka mid ahaayeen ayuu xoojinayaa oo aayaddii horena lilmuslimiin aayaddanna waa lilyahuud midda soo socoto walyaxkum ahlulinjiili bimaa anzala allahu fiihna linnasaara sidaas marka in marka ay tahay yaa aayadaha ka muuqanayo waana kasoo hadalnay iyadoo faahfaahsan marka allah wuxuu leeyahay aayaddan wakatabnaa waxaanu ku qornay calayhim yahuud korkooda waxaan ku qornay reer bani israa'iil ama aan ku farad yeelnay korkooda fiihaa fi towraati towraad dhexdeeda ana annafsa nafta tuqtalu in la dilaayo binnafsi naf in loo dilaayo ay goysay waalcayna ishana tufqa'u in la ridayo bilcayni il loo ridaayo waalanfa sankuna yujdacu in la goynayo bilanfi san in loo goynayo waaluduna dhegtiina tuqdacu in la jaraayo biluduni dheg loo jarayo wasinna iligiina tuqlacu in la fujinayo la bixinayo bisinni ilig loo bixinayo dartiis waaljuruuxa wa ana aljuruuxa dhaawacyaduna qisaasun qisaas inuu yahay faman qofkii tasadaqa sadaqaysto bihi qisaaskii qofkii sadaqaysto oo wax iska cafiyo fa huwa isagu tasaduqaas ou sadaqaystay kafaaratun kafaaro weeyaan iyo dembi dhaaf lahu lilmajniyi calayhi midkii la jinaayeeyey ama weliyu demkii ayuu kafaaro iyo dembi dhaaf u yahay wax cafiyey waman qofkii lam yaxkum aan ku han xukumin bimaa kii aan ku xukumin anzala allahu alla uu soo dejiyey fa ulaa-ika kuwaadaas hum iyagu addaalimuuna kuwa dulmi falay way alla wuxuu leeyahay wakatabnaa waxa katbiga marka iyo kitaabada aayaddaani waxa ay tahay waa kitaaba sharciya waay wakatabnaa waxaan ku farad yeelnay waa aan ku qornay calayhim dushooda sharcan sharci ahaan yacni aan ugu qornay fiiha fi towraati towreed dhexdeeda xukunkan qisaaska marka ana nafsa binafsi sababu nusuulka aayaddanna culimada in badan oo ka mida waxay leeyihiin waxay ahayd yahuuddii madiino wada deganaayey ee bani nadiir iyo bani iyo banu qurayda waxay ahaayeen banu nadiir haddii nin laga dilo iyaga yacni laba qof oo reer bani qurayday dilan jireen ama waxay qaadan jireen laba qof diyadood ninka quradiga haddii uu isagu markaa la dilana oo reer bani qurayda wax laga dilana iyaga markaasi maynan dilan jirin qof reer bani nadiir ah hadduu wax ka dilo diyadana waxaa la siin jiray markaasi qof diyadiis iyo wax lamida ayay qaadan jireen iyagoo isku diin ah marka inay kala dhiig bataan oo ay kala xaq bataan hal diinna ay wada sheeganayaan baa lagu ceebeynayaa arrinkaas marka oo allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay siday ku dhacaysaa towraadka ay aaminsan yihiin waxaa ugu qoran oo ku taallo naf hadday naf disho in loo dilaayo hal naf hal naf in loo dilaayo marka naf aan waxba geysanin siday ku dhacday marka in loo dilo laba qof booskeed naf la dilay laba in loogu aaro loogu dilo loogu qisaaso ama laba diyo oo kaamila inay qaataan qolana aan waxba laga soo qaadin dhiiggeeda marka ay isku diinna wada yihiin oo dhammaantood marka towreed ay ka dhiganayaan kitaab waa marka arrin lala yaaba arrintaasu alla marka ka warramayaa marka alla wuxuu leeyahay wakatabnaa waxaanu ku farad yeelnay calayhim iyaga korkooda fii yahuudi waaye fiiha fi towraati towreed dhexdiisa waxaanu ugu farad yeelnay ana anafsa nafsadda tuqtalu binafsi naf in loo dilaayo ayb meeshaa marka ana nafsa binafsi naf hadday naf disho in loo dilaayo sharcigeennuna sidaas ayuu qabaa oo qisaastu marka sidaas weeyaan meeshaa marka abuu xaniifa aayaddan ayuu qabsaday isaga wuxuuna u qabsaday ana nafsa binafsi mar haddii la yidhi gaal dimi ah ama mucaahad ah haddii uu dilo ee qof muslima haddii uu gaal mucaahada dilo in loo dilaayo qofkaas muslimka oo qisaas loogu dilaayo lianna naf iyo naf waayo ayuu leeyahay aayaddan uuna qabsaday laakiin asha aayaddan ku jirto waa caamun maksuus waa caam oo la khasisay waayo axaadiidta nebiga sala allahu alayh waali wasalam aana lagu khasisay oo nebiga xadiid bukhaari ku sugan buu wuxuu ku yidhi laa yuqtalu muslimun bikaafir qof muslima gaal looma dilo marka ana nafsa binafsida waa naf muslimada oo naf muslimada dishay waxa laga hadlayo ee maahan marka muslin in la qisaasayo gaal loo qisaasayo meesha ma ku jirto xadiidkaas bukhaari baana tilmaamayo iyaga marka xadiid ibnulbaylamani nin la yidhaha uu ku jiro oo muttafaqun calaa dacfihi ayay mas'aladaa u qabsadeen ma xoog badna laakiin mas'aladooda ayb ana nafsa binafsi marka waa taas nafsadda marka la sheegayo waa nafsad yacni laba naf oo isku kuf ah waay laakiin hadday iimaanka ku kala bataan oo midna mu'min yahay midna gaal yahay ee kan mu'minkaa loo dili maayo gaalkaas uu dilay darteed diyo un wax lamida ayaa la siinayaa laakiin tiir loo soo taagi maayo ayb mas'ale marka taas waay waxaana tusaaya aayaddu inay saas tahayba aakhirka aayadda faman tasadaqa bihi fa huwa kafaaratun lahu waxaa la yidhi ninkii qisaaskiisa sadaqaysto kafaaro iyo dembi dhaafu u yahay ee gaalkuna marka laysa ahlan lilkafaarati qof marka loo dembi dhaafo oo aakhiro dembi dhaaf helaayo ama uu dembi dhaaf haleelaya gaalka ahal maba u ahanba taas marka ana nafsa binafsida gaalka maba ku jiraba aayadda meesha dambaa laga milicsanaa sheekh maxamed alamin shanqiidi adwaa-ul bayaanka macnahaas ayuu ishaaray waana macno aada wajihi u ah waay mas'alo kale waxay tahay ana nafsa binafsi ku jirto hadday dad badan ay dilaan hal qof qaar culimada ka mida waxay leeyihiin mid iyaga ka mida unbaa la dilayaa kuwa kalena diyaa laga qaadaya calaa qadri calaa qadri xisasihim inta ay la eg tahay diyadii qofkii ayaa loo qayb-qaybinayaa laakiin kulligood loo dili maayo waxayna qabsadeen aayaddaanu ana anafsa binafsi baa la yidhi hal naf hal nafaa loo dila laakiin iyada lafteeda marka cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu iyo cali bnu abi aalib waxay xukumeen cumar wuxuu yidhi niman ayaa cunug yar waxay ku dileen sanca toddoba qof meelahaasay ahaayeen markaasaa toddobadiiba cumar waa dilay toddobadiiba ninkaasuu u dilay markaasuu yidhi low tamaala-a ahlu sancaa calaa qatlihi laqataltuhum reer sanca oo dhan ninkaa dilkiisa hadday ka qeyb qaadan lahaayeen kulligood waa dili lahaa qisaasaan u dili lahaa ayuu yidhi marka tuqtalu ljamaacatu bilwaaxidi wax ku khilaafay cumarna ma lahaayo asxaabta mar haddaan marka lagu khilaafin jamaacada in loo dilaayo hal qof ayay daliil u tahay arrintaas oo ijmaac sukuuti ah baa meeshaas ku jiro haddii loo dila marka goormaa goormaa loo dilayaa waa marka ay kulligood mid kastaa ou nabar wax dili kara marka uu geysto markau mid qabto midna dilo ama midna yacni sidaas iyagu maaha nacam waa hadday kulligood nabar wada geystaan nabarkaasna ou qofkii markaa uu dili karo keligiis uu dili lahaa ayb meeshaana marka ana nafsa binafsi waa laga baxtiyaa oo waa laga baaraa walcayna ishiina bilcayni tufqa'u waa la ridaa bilcayni il ayaa loo ridaa marka ilna il baa loo ridayaa marka qofku haddii uu kas il uga rido qof isagana waa laga ridayaa ishii uu ka riday xadiidka nabigana wuxuu ah sal ll cl slam haddii qisaasta laga ama si kama ah ou isha uga rido ama kasba uu uga rido laakiin diyo uu ku raalli noqdo qofkii iska lahaa ishaas diyada marka maxay noqonaysaa nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi fi lcaynayni diyatu labada indhood hal diya ah marka labada indhood hadday hal diya tahay hal il waa waa conton waa nisfu diya waay midiiba marka nus bay noqonaysaa ayb tafriicaad kalena de kutubta waa ka bixiyaan fiqiga iyo kutubta axkaamu lqur-aanka intaba way ka bixiyaan oo waxay ka hadlaan ninka acwarka ah ee ishala hal il waaba la-yahay mid ayaa marka u nool haddii marka ninkaasi middaa laga rido tii u noolayd laga rido diyo kaamila maa la siinayaa mase nisfu diyaa la siinayaa cumar iyo cuhmaan waxaa laga wariyey diyo kaamila in la siiyo leanna ishiisaas laba il booskeeday u taagnayd asaga ee a-imada qaarkoodna waxay leeyihiin maya ee hal il diyadeed unbaa la siinayaa nusoo qaadanayaa leanna aayaddu waxay leedahay waalcayna bilcayn ayb imaamu shaaficina middaas dambe ayuu qaatay isaga ayib isha marka galalkeedaas kore midka hoose iyo midka korena kiiba waa rubcu diya waay diya marka afar loo dhiga meesheed marka afarta galba haddii uu ka bixiyo waxay noqonaysaa diyo kaamila markaas ayb waalcayna ishiina tufqa-u waa la ridayaa bilcayni baa loo ridayaa ninka hasha illa tii owla ah haddii laga rido isaga diyada la siinayaa maxay noqonaya diyo muqadara muu qaadana nisfu diya miyuu qaadanaa tii aan waxba arkaynin waay marka laga rida maya xukuumau qaadanaa culimada in badan saasay dhahayaan kuwana diyou qaadanayaa dhahayana waa jiraan ayb waalcayna ishiina tufqa-u waa la ridayaa bilcayni il ayaa loo ridayaa waalanfa sankana yujdacu waa la gooynayaa bilanfi san ayaa loo gooyaa sanna san ayaa loo gooyaa marka macnuhu waxay tahay waa haddii uu sankii marka salkaba ka gooyo ayb isagana marka sankii saas baa waa la jarayaa waa loo gooynayaa wal-uduna dhegtiina bil-uduni dheg ayaa loo gooyaa oo tuqdacu bil-udun ayb meeshaas marka dhegta iyada marka xubinta meesha ku taallana waa diyo maqalkuna waa diyo ayb marka haddii ay qofkii dhegtii ku taalla meesha laakiin jinaayadii uu geystay qofkan kale maqalkiiba ay tirtay maqalkaasi marka diyo kaamila ayuu ku qaadanaa haddii maqalkao dhan uu ka baaba-ay haddii kalena waa la qiyaasayaa intii markaa usoo baxdou qaadanayaa oo qadarkii diyada ku salaysan wasinna iligiina tuqdacu waa la ridayaa tuqlacu waa la siibayaa waa la ridayaa bisinni baa loo ridaa ilig iligna ilig baa loo ridayaa ayaa loo ridaa markii rubayic binti nadr ay riday gabar iligeed bay riday markaasaa nebigu uu yidhi sal ll ly slam kitaabu llaahi alqisaas ilaahay kitaabkiisu qisaas buu sheegayaa rubayic iyadana ilig baa laga ridaa waa kii anas bnu nadar uu yidhi marka atuksaru atukasaru haniyatu rubayic rubayic iligeeda maa la ridaa rasuul allow wallaahi inaan la ridaynin markaasaa ilaahay dadkii diyada jinaayada loo geystay oy dhibaatada ugeysateen ay u geysatay ayaa qalbigeeda waxaa la qalbigooda waxaa la geliyey inay u dhaafaan markaas iska cafiyeen markaasuu nebigu sal ll ly slam uu yidhi addoommada allah waxaa ka mid a man low aqsama cala allahi la abarahu qof hadduu dhaarto ilaahay dhaartiisa u fulinayo anas bnu nadaraaba ka mida waa dhaartay ilaahay dhaartiisii marka waa u fuliyey fadliga marka uu leeyahay meeshaa marka waxaa laga qaadanaa ilig qisaas inuu galo lafaha jirka wax qisaas galo iligaasaa ka jira bis inta kale haddii wax la gaarsiiyo qisaas ma imaan karto leanna qisaasta shardigeedu wuxuu yahay in haddii laga aarguto qofkan aan taqsiirna laga aamin noqonayo ifraadna laga aamin noqon karo laf marka gacanta laga jebiyey haddii hala jebiyo la yidhaah ee inta la jebin doono yaa og marka inuu dhaafaa la arkaa intii isaga la jebiyey inuu kasoo soko maraa dhici karto mar haddii aan la dabdin karin shaygan qisaas ma gelayo baabkeedu marka diyo iyo xukuumo iyo wixii la aada ayaa la aadayaa marka lafaha kale ee jirka lama qisaasi karo leanna nabarku intuu gaarsiinayo qofkan lama ogaa karo ayb marka laf la qisaaso iligaas bis unbaa ka jira ilkuhu marka haddii qisaasta laga tago diyadoodu iligiiba waa shan oo wafi sinni khamsun min alibil buu yihi nabiga sal lla ly slam iliga waxaa ku sugan shan halaad marka shantaas gowska iyo micida iyo iliga kulli isku mid waay naam kulligood isku wada mid waay mid kastaa shan shan ayuu noqonayaa diyadiisu ayb haddii marka iliga la riday ilmo yaryar oo aan markaa ili ilkuhu u dhicin haddii uu yahay waxa iliga laga riday waa la sugaa waagii marka cunugaas waqtigii ilkuhu ay usoo baxayeen haddii uu gaaro oo iligii uu meeshii kasoo baxo isagoon wax dhibaato a qabin gaabnayn ciridkii aan dhibaato gaarin oo ilig saxa oo usoo baxo waxba laguma laha qofkii kailigaa ka riday haddii ay usoo bixi waayaan ama ilig naaqisa uu soo baxona diyadii marka waa laga rabaa haddii iligu marka uu naaqis noqdona inta ka maqan baa markaas lagu kabayaa diyadii ayb haddii marka uu rido ilig zaa-ida haddii la ridona wax diyaa iyada ma waajibayso ayb ta kale iyadana waxay tahay ee iligii haddii mas'ale la weydiiyaa jirta badanaa iligii buu ka riday qof baa qof ilig ka riday markaasuu iligii soo dhacay isla markiibaa waxaa loo geeyey dantiista markaasuu iligii meesha ku kabay waa kabay waa dhajiyey si fiicanuu u dhajiyey ninkii marka haddii la yidhaha iligan wax ku qaniin waa ku qaniini karaa wuu raystay wax ma lagu leeyahay mase laguma laha imaam maalik iyo waxay leeyihiin waxba laguma laha ninkaasi leanna maxaa yeelay iligiisii waa qabaa muxuu ku qaataa marka bacd al-aima imaamu shaafici isaga wuxuu dooranayaa maya ma inuu ku in lagu celiyaba maba ahan buu leeyahay isaga naam laakiin aimada in badan oo kamida waxay leeyihin hadday sidaas dhacdo wax diyaa laguma laha qofkan ayb qof weynuu ilig ka riday waa dhacday waa iska soo baxday ilaahay amarkiisa diyadii waa laga rabaa sidii unbaa looga rabaa leanna arrinkaani waa arrin marka ilaahay ku karaameeyey maahane wax caado laga dhigtay maaha diyadii marka ninkani waa dhiibaya waa kuu soo baxday ma la dhahayo ayb wasinna iligiina tuqlacu waa la fujinayaa bisini baa loo fujinayaa wal haddii marka iligii nus laga jebiyana nuskaas shantii unbaa la kala baraya waljuruuxa dhaawacyaduna qisaasun waljuruuxa wa ana aljuruuxa dhaawacyaduna qisaasun ayaa ah dhaawacyada iyaduna qisaas ayaa ku sugan marka dhaawacyadu qisaasta ay ku sugan tahay waa wixii dabdismi karo labaa loo qaybiyaa jirka intiisa kale iyo madaxa iyo wejiga waxa wejiga ama madaxa lagu dhufto hal dhaawac unbaa la qisaasaa dhaawacaasuna waxa uu yahay muudixada midda la yidhaha nabaraa lagu dhuftay maqaarkii baa jeexmay laftii ayuu gaa ayaa caddaatay laftu waxba ma jebin laakiin waa soo caddaatay waa kala qaadantay maqaarkii hilibkii baa kala qaadmay midaasoo kale marka arshi muqadarana waa leedahay waxaana ka horeeya qisaas hadduu kas u yeelay wafi lmuudixati khamsun baa nabiguna yidhi sala allahu alayh waali wasalam amaa dhaawacyada kale ee jirka ku dhaco toorey qofka lagu muday iyo wax dhabarka ama caloosha iyo looga mudayna kuwaas iyagu qisaas male diyo unbay leedahay diyadaasuna waxay noqonaysaa mar haddii dhuunta ilaa iyo kaadi haysta inta udhaxaysa hadduu tooreyda geliyey jaa-ifaa la yidhaahdaa jaa-ifadaasna thuluthu diya ka waajibayso saddex meelood meel diyadiisa saddex marka loo qaybiya meel haddii uu halkaas xabadda uga dhuftay gadaalna ay ka baxday laba jaa-ifo oo marka laba thuluth ayuu yeelanaa diyadii marka saddex loo qaybiya labow qaadana leanna midaanna waa thuluth halkaas kaloo ay ka baxday daloolisayna waa thuluth labaad u ah ayib juruuxdu marka badanaa waxay u badan yihiin wax diyo ku qadaran marka muudixadaa laga reebo inta kale diyay ku qadaran tahay ama xukuuma wixii aan diyo ku qadarnayna waa qaadibaa ijtihaadayo waljuruuxa wa ana aljuruuxa dhaawacyaduna qisaasun qisaas ayaa ayaa ahaaday faman tasadaqa faman qofkii mankaani marka waxay tahay waa waa ninkii marka jinaayada loo geystay faman qofkii tasadaqa sadaqaysto bihi qisaaskii qofkii iska sadaqaysto oo yidhaahdo waxba qisaasan maaye waa ku cafiyey yow noqon karaa marka famantaas labay noqon karaan haddii ninka uu dhintayna weliyu demki ninkii dhiigga lahaa isaga wax cafin karo haddii ninkii uunan dhimanin ee uu nool yahay dhaawaca la gaarsiiyeyna war hebelow dhaawacii aada i gaarsiisay waa kuu cafiyey isagaa dhihi karo ilaa isagu hadduu miyir qabo go-aanuu ka gaari karaa dhaawacii ku dhacay markaas faman qofkii tasadaqa sadaqaysto bihi bilqisaasi qisaastii sadaqaysto fa huwa isagu kaasi tasaduqaa uu sameeyey kafaaratun dembi dhaaf weeyaan lahu isagu dembi dhaaf u ahaaday oo waa loogu dembi dhaafayaa xadiid nabiga laga wariyey sala allahu alayh waali wasalam tirmidi oo warinayaa wuxuu ahaa man tasadaqa min jasadihi bishayin jirkiisa qofkii wax kamida sadaqaysto kafara allahu canhu biqadrihi min dunuubihi ilaahay wuxuu dhaafayaa wax la eg ji shaygaa uu sadaqaystay jirkiisa ah oo dunuubtiisa ah buu u dhaafaa marka ummadii hore hadda waxay ahayd imaa inuu markaasi yacnii ama inuu cafiyo ama inuu markaa uu qisaasto laakiin ummadeenna mid saddexaadaa loogu daraye imaa inuu cafisto inuu yacni qisaasto ama uu cafiyo bilaa maal ama uu bimaalin ku cafiyo saddexda waa u bannaan tahay yahuuddu laakiin cafis bilaa maal ama qisaas bisa ay ahayd diya ayaga uma banaanayn diyadii marka ilaahay ummaddan buu marka ku ayb faman tasadaqa bihi fahuwa tasaduqaasi kafaaratun kafaaro weeyaan lahu isaga u ahaaday midkaas marka damiirkan marka lahuda wuxuu u laabanayaa ninkii lagu dhuftay dhaawaca ama weliyu damka sida loo badan yahay saas waa bacdi lmufasiriinna waxay leeyihiin fahuwa kafaaratun lahu lahuda wuxuu u noqonayaa jaaniga ninkii jinaayada geystay oo macnuhu marka waxay tahay haddii uu qisaasto ninkii la dhaa wax dhaawacay haddii la qisaasto dembigii waa ka dhaca fa huwa kafaaratun lahu ay liljaani labadaas tafsiir baa ku jirta waman lam yaxkum qofkan ku xukumin bimaa biladii kii anzala allahu alla uu soo dejiyey fa ulaa-ika kuwaadaas hum iyagu addaalimuuna kuwa dulmi falay kuwan ku xukumin ilaahay xukunkiisa waa kuwa dulmi falay ayb yahuudi baana marka aayaddaani ay ku saabsan tahay dabcan waqafaynaa calaa aathaarihim biciisa bni maryama musadiqan limaa bayna yadayhi min atawraa waqafaynaa waxaan raad raacinay oon raacsiinay calaa aathaarihim ambiyadaa raadkooda biciisa bni maryama ciisihii ina maryamo ahaa ayaan raadkooda raacinay musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynayo limaa wixii bayna yadayhi hortiisa ahaadayoo min atawraati ah wa aataynaa waxaanu siinay hu ciise alinjiila injiil ayaan siinay fiihi injiil dhexdiisa waxaa ah hudan hanuun wixii ay ka jaahil yihiin ay ugu hanuunaan wa nuurun ayaa dhexdiisa ah iftiin dariiqii lagu iftiinsado wa musadiqan xaal uu yahay midkii rumaynayo u rumaynaya limaa kii bayna yadayhi hortiisa ahaaday oo min atawraati towreed ah wahudan wahaadiyan xaal uu yahay ku hanuuninayo wa mawcidatan xaal uu yahay mid waaninayo oo mawcido u ah lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsaday walyaxkum ha xukumeen ahlul injiili injiil dadkiisu ha xukumeen bimaa kii anzala allahu alla uu soo dejiyey ha xukumeen fiihi injiil dhexdiisa alla uu kusoo dejiyey waman qofkii lam yaxkum aan xukumin bimaa biladii kii anzala allahu alla uu soo dejiyey fa ulaa-ika kuwaadaas hum iyagu alfaasiquuna daacada rabbi kuwii ka baxay labadan aayadoodna nasaaradii baa lagu milicsanayaa alla marka wuxuu leeyahay waqafaynaa waxaanu raacinay biciise bni maryama ciisihii ina maryamo ahaa calaa aathaarihim ambiyadaas raadkoodii ayaan raacinayo waa ka isagii baan markaa gadaashiisa aan gadaashoodii aan keennay oo nebiyadan hadda horaal loo soo sheegay yaxkumu biha nabiyuuna ayaan soo marnay musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynayo limaa liladii kii bayna yadayhi hortiisa ahaaday oo min atawraati towraat ah wa aataynaa waxaanu siinay hu ciise waxaan siinay alinjiila injiil baan siinay fiihi injiil dhexdiisa hudan hanuun ayaa ku sugan ay bayaanun hanuunku muxuu yahay caddayn ayaa ku jirta bayaanu maa jahilahu nnaas wixii ay dadka ka jaahil noqdeen ayuu caddaynayaa ayb oo allah subxaanahu wa tacaala kitaabkaa marka wuxuu usoo dejiyey inuu hanuun uu noqdo ee bayaan iyo caddayn baana ku sugan wixii ay dadka ka jaahil noqdeen ayb arrintaana marka waa zamankiisii dabcan wax laga hadlayo ayb hadda ilee waqtigan hadda aan joogno injiil saxan oo sidii alla usoo dejiyey ma yaallaba nacam sidaa darteed marka waa muhayminan calayhi baa imaan doonta nacam ee waqtigiisii waaye injiil hanuun iyo nuur buu ahaa dabcan inta aynan gacantooda ku ciyaarin wa musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynayo limaa liladii kii bayna yaday hortiisa ahaaday oo min atawraati ah wahudan wahaadiyan xaal uu yahay mid hanuuninayo wa mawcidatan waana xaal uu yahay lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsaday oo uu yahay mid waaninayo ayb walyaxkum ha xukumeen ahlul walyaxkum marka laba qira'a ku jirto walyaxkum waa sida marka jumhuurku akrinayaan waliyaxkumana waa la akriyay xamza iyo waxaa akriyeen heyrkiisa waliyaxkuma haddii la yidhaha marka waxay la socotaa wa aataynaahu linjiila ciise injiil baan siinay liyaxkuma si uu u xukumo ahlulinjiili ahlulinjiil bimaa kii anzala allahu alla uu soo dejiyey fiihi injiil dhexdiisa marka waliyaxkuma waxay noqonaysaa marka si ahlulinjiil ay ugu xukumaan wixii alla soo dejiyey ayaanu ciise u siinay injiil macnahan kale haddii la yidhaha walyaxkumna laamku laamul amri buu noqonayaa marka walyaxkum ha xukumeen waay marka ahlulinjiili injiilka dadkiisa bimaa kii biladii kii ha ku xukumeen anzala allahu alla uu soo dejiyey fiihi injiil dhexdiisa uu kusoo dejiyey meeshaas marka waxaa ku jirto meeshaa marka waxaa ku jirto ahlu injiilkii hala xukumo oo reer injiil injiil waxaa la soo dejiyey injiilka dhexdiisa uu kusoo dejiyey ha xukumeen waqtigiisii waay ama maya tafsiir labaadoo marka waxaa jiro hadda lafteeda injiil ha xukumeen oo lianna injiil waxaa ku taallo nabiyullaahi ciisa wuxuu bishaareeyey nebi moxamed sala alla ly slam oo mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed marka injiilka hadday xukumaan waxaa usoo baxaysa inay nebiyullaahi maxamed rumeeyaan oo qur-aankii ou la yimidna ay raacaan marka injiilka xukumidda ay xukumayaan sidaas waaye marka nacam alaba tafsiir marka ayb ama in la yidhaahdo waqtigiisii ama in la yidhaahdo maya injiilka ha xukumeen oo ha ku xukumeen waxa ku yaalla oo ah haddii nebi moxamed yimaado inay rumeeyaan iyagii marka ma sameynin taas ayb sheekh maxamed alamin shanqiiti wuxuu sheegay nin muslima iyo nin nasraani ah baa masaladan mid la xiriirta ku dooday oo waxay yidhaahdeen qaarkood war shay laysku waafa kii gaalka ah nasraaniga wuxuu yidhi shay laysku waafaqsan yahay iyo wax laysku khilaafsan yahay in la raaca yay habboon tahay yii markaasuu yidhi waxa laysku waafaqsan yahay haddaba marka wuxuu yidhi aniga iyo adiga waxaan isku waafaqsannahay ciise nebi alle inuu yahay ayaan isku waafaqsannahay rasuul laakiin nabiy nebi moxamed iskuma waafaqsanin oo aniga kuguma raacsani inuu nebi yahay marka in aniga i raacdo waay markaasuu wuxuu yidhi isaguna kii aan isku waafaqsanayn ka waran haddii uu tilmaamo nebiyullaahi moxamed in la raaco so marka kii aan isku waafaqsanayn in la xukumo maaha marka aniga adiga marka injiil nabiyullaahi ciisa in injiil la siiyey haddaan isku waafaqsannahay waxaan isku waafaqsannahay ciise inuu u bishaareeyey nabiyullaahi moxamed soo bixitaankiisa weliba isaga inuu rumaynayo wixii uu la yimid in la raaca inay tahay buu la yimid marka adiga kitaabkaas aan isku raacsannahay ama nabiyullaahi ciisa aan isku raacsannahay yeel warkiisa oo xukuno isagaas aan isku raacsannahay wuxuuna faray haddii uu yimaado nabiyullaahi moxamed in la raaco waana yimid waa kana raaca marka nacam waa ka badiyey marka nacam ayb walyaxkum ha xukumeen ahlul injiili injiilka dadkiisa bimaa kii ha xukumeen anzala allahu alla uu soo dejiyey fiihi injiil dhexdiisa waman lam yaxkum waman qofkii lam yaxkum aan xukumin bimaa biladii kii anzala allahu alla uu soo dejiyey fa ulaa-ika kuwaadaas hum iyagu alfaasiquuna kuwa daacada ka baxayo waanzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi musadiqan limaa bayna yadayhi min alkitaab waanzalnaa waaan waxaan soo dejinnay ilayka adiga xaggaaga alkitaaba kitaabkii baanu usoo dejinnay bilxaqi xaal uu yahay mid xaq ku dheehan musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynaya limaa kii bayna yadayhi hortiisa ahaaday oo min alkitaabi kutubta ah wamuhayminan mid ilaalinaya xaal uu yahay oo kor joogo calayhi korkiisa faxkum xugun baynahum iyaga dhexdooda bimaa kii biladii kii ku xugun anzala allaahu alla uu soo dejiyey wixii alla uu soo dejiyey ku xukun dhexdooda walaa tatabic ha raacin ahwaa'ahum ahwaa'dooda ha raacin camaa jaa-aka mucridan xaal aad tahay midkii ka jeesanayo camaa kii xaggiisa jaa-aka kuu yimid adiga oo min alxaqi xaq ah likullin mid kastaa jacalnaa ummad kastaa ama nebi kastaa jacalnaa waxaanu u yeelnay minkum xaal uu idinka idinka mid yahay kaasi shircatan shareeco ayaan u yeelnay wa minhaajan dariiq ou qaado ayaan u yeelnay walow haddii shaaa allaahu alla uu dooni lahaa la jacalakum wuxuu idinka dhigi lahaa ummatan ummad waaxidatan hal ay tahay shareecadooda iyo usuusha diinta iyo furuucdoodaba walaakiin lagu noqoyee liyabluwakum wuxuu alla sidaa u yeelay oo sharaa'icda idinkugu kala duway liyabluwakum si uu idiin jaribo ou idiin imtixaano fii maa kii ou idinkugu imtixaano aataakum uu idin siiyey ee fastabiquu u tartama alkhayraati khayraadka u tartama ilallaahi alla intii ka ah unbaa marjicukum rujuucukum noqodkiinu ou ahaaday jamiican dhammaantiin fayunabi'ukum waa idiin warramayaa alle bimaa kiibou idinkugu warami warramayaa kuntum aada ahaydeen takhtalifuuna inaad isku khilaafaysaan fiihi maagaa dhexdiisa waanixkum waanixkum xugun baynahum iyaga dhexdooda bimaa kii anzala allahu alla uu soo dejiyey walaa tatabic ha raacin ahwaa'ahum ahwaa'dooda ha raacin waxdar ka digtoonow hum iyaga an yaftinuuka min an yaftinuuka inay kaa fidneeyaan can bacdi maa kii qaarkiis anzala allaahu alla uu soo dejiyey ilayka xaggaaga u soo dejiyey fain tawallow hadday jeestaan oo ay xukunkaagii yeeli waayaan faclam ogow annamaa yuriidu llaahu alla wuxuu rabaa uu an yusiibahum inuu ku asiibo ku qabto bibacdi dunuubihim dunuubtoodii wax ka mid a wa ina kathiiran in badan oo min annaasi dadkii ka mid ah la faasiquuna weeyaan kuwa daacadii rabbi ka baxay ee afa xukma aljaahiliyati afa yabquuna ma dalbayaan xukma aljaahiliyati jaahiliyada xukunkeeda miyay dalbayaanay rabaan oy doonayaan waman yaa axsanu ka wanaag badan min allaahi alla yaa ka wanaag badan xukman xagga xukunka alla yaa uga wanaag badan liqowmin qolo yuuqinuuna wax yaqiininayaanoo wax fahmayaan halkanna marka nebiga iyo sidii uu wax u xukumi lahaa iyo iyo aayadahan alla uu amraya uu ka hadlayaa marka alla wuxuu leeyahay waanzalnaa waxaanu dejinnay ilayka adiga xaggaagaan usoo dejinnay alkitaaba kitaabkii waa qur-aanka bilxaqi xaal uu ku dheehan yahay kitaabkaasi xaq musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynayo limaa liladii kii bayna yadayhi hortiisa ahaaday oo towraad iyo injiil iyo oo min alkitaabi kutubtii ah alkitaab waa ismu jinsi al baa la geliyey kitaab waa ismu jinsi al ayaa la geliyey marka kutubtii ka horreyso o dhan bay ku dhacaysaa marka qur-aankii marka wuu u rumeynayaa ayb musadiqan xaaluu yahay kii u rumaynayo limaa liladii kii bayna yadayhi hortiisa ahaaday min alkitaabi xaal ou ktu kitaab kutubtii uu yahay kaasi ayb wamuhayminan xaal uu yahay midkii ilaalinaya caleyhi korkiisa muhayminan ibnu cabaas waxaa laga wariyey ay shaahidan calayhi wamuhayminan xaal uu yahay midkii markhaati ah dul taagan caleyhi korkiisa oo kutubtii hore isagaa markhaati u ah qur-aanka marka kutubtii hore isagaa markhaati u ahoo ilaalinayo see u ilaalinaa marka wixii uu qur-aanka ka sheegayna waa run wixii qur-aanku uu beeniyeyna waa been marka kutubtii hore towraad iyo injiil yaa kala saaraya beentooda iyo runtooda qur-aanka leanna allihii iyaga soo dejiyaa qur-aanka soo dejiyey marka wamuhayminan caleyhi kitaabkaanaa kala xukumaya marka nacam waxaan iyagu ay sheegayaan kitaabkan baa kala xukumaya ay shaahidan calayhi waana qowlka mujaahid iyo qataado iyo suddi kisaa-i dhammaan ay ku fasireen ayb xasaan baa waxaa laga wariyey ina alkitaaba muhayminun linabiyina wاlxaqu yacrifuhu dawul albaabi buu yihi ay shaahidan wamusadiqan wey ayb bacd alculamaa iyagu waxay yidhaahdeen wamuhayminan xaal uu yahay mid tusayo caleyhi korkiisa kutubtii hore markaa ayuu tusayaa ayb saciid bnu jubayr iyo abu cubayda macmar bnu lmuhanaana mu'tamanan calayhi waa ku loo aaminay kutubtii hore qur-aankan baa marka amiin oo loo aaminay kutubtii hore abu jacfar itabari wuxuu yihi waaslu lhaymanati alxifdu haymanada asalkeeda waa xifdi ilaalin walirtiqaab yuqaalu waxaa la yidhaahdaa idaa raqaba arajulu shay-a waxafidahu qofku markuu shay ilaaliyo washahidahu markhaati korkiisa taagan uu yahay qad haymana fulaanu calayhi hebel shaygaas ayuu dul taagan yahay ou dhowrayaayoo markhaati ka yahay saasaa la dhahaa macnuhu marka wuxuu noqonayaa meeshani marka qur-aankii baa la sifaynaa min sifaatihi marka waxaa ka mid a qur-aanka wamuhayminan calayhi kutubtii hore isagaa dul taagan dultaagnaanshadiisuna waxay tahay xaqa laga sheegay iyo baatilka laga sheegaba asagaa iftiiminaya leanna hadda wax badan oo yahuudi ay bedeleen ama taxriifiyeenba qur-aankaa sheegay waxaana ka mid a oo hadda noo soo dambeeyey rajmiga aayaddii rajmiga oo kitaabkooda ku taallay waa inkireen beenayna ka sheegeen towreedna kuma oolin bay dhaheen qur-aankii baa marka iftiimiyey marka ayb wamuhayminan caleyhi marka saas waay marka kitaabkan waa kitaabkii ugu dambeeyey kutubtii alle soo dego wuxuu la soo degay marka macaanidii kutubtii hore ku jirtay iyo macaani ka badanba waa ku jirtaa marka kitaabkan qofkii fahmo wax weyn iyo dheef aad iyo aada u weyn baa alla siiyey subxaanahu watacaala marka waa inuu ku deeqtoomo macaanida marka xadiidka ku jirto man lam yatagana bilqur'aani falaysa minaa laba macnaa ku jirta abu cubayd alqaasim ibnu salaam kitaabu fadaa'il alqur'aan sidau ku yidhaahdo macno labada macno macno kamida wuxuu yahay ninkii aan qur-aanka ku deeqtoomin annaga naga mid ma aha an haddii ilaahay qur-aankii fahmkiisii uu ku siiyo ku baro wax weynuu ilaahay ku siiyo ku deeqtoon oo waxaad kaga deeqtoontaa dadka maalkooda iyo wejigooda iyo waxa kale la siiyey oo dhan kan adiga lagu siiyaa ka fiican oo ilaahay adugu kuu roonaaday maxaa yeele mar hadduu diinkiisiiba ku fahamsiiyey ilaahay aada buu kugu roonaaday waana ku dhaqaaleeyey oo allah wuxuu leeyay walaqad aataynaaka sabca min almathani walqur'aan alcadiim laa tamudana caynayka ilaa maa matacnaa bih inta markii qur-aankaa lagu siiyey la yidhi kadib waxaa la yidhi ishaada ha u taagin dadka aan adduunyada ugu raaxayno waxba ha feerinin kuwaas saa darteed marka abu shaama wuxuu yidhi kitaabkiisa khudbat lkitaabi almu'amal wuxuu ku yidhi nin kastoo qur-aanka la baray oo haddana u hanqal taagay qof adduunyo ka badan haysto oo is yidhaahday waxba laguma siinin hebel waa kaas waxaasaa la siiyey qofka sidaa is yidhaahdo qur-aankii waa xaqiray qofkaas hoosuuna u dhigay waxay ugu weynaa adduunyada dad la siin lahaa ee ilaahay aduu ku siiyey subxaanahu watacala waa inaad ku deeqtoonto marka marka waxaa la yaab leh ummaddii ilaahay kitaabkaas uu siiyey oo kutubtii hore wixii laga sheegay xaakimka kala saaraya kitaab sidaa ah oo tilmaantaa leh ummaddii la siiyey haddana inay kitaabkeeda ka jaahil noqoto waa ceeb aada u weyn kalaamkii alle wax kala saarayey ee kutubtii horena xaakimka ka ahaa haddii intuu adiga adigii lagu siiyey haddana aadan u danaynaynin ood ka sii jeedid jaahil ka tahay waa dhibaato tan labaad waxaa kaloo dhibaato kale ah wax kale inaad doonto oo isagii ku deeqi waayo oo aad qawaaniin jinni iyo wax baas inaad raadisid kitaabkii allana uu ku ag yaallo masaalixdii basharka ay ku dhan tahay oo alla caliim ahoo xakiima xaggiisa ka yimid marka dhibaatada ummadaani haysata meel kale ugama imaanine shaydaankiibaa in badan oo kamida ay raaceen iyagu laftooda duruustan hadda la leeyahay yahuud laga sheekeynayo ama wixii ay kitaabkooda ku sameeyeen laga warramayo innaga lafteenna wax nagu socdo leanna iyagii wixii lagu eedeeyey oy xumaanta ku mutaysteen innagana xumaanaan ku mutaysanaynaa la shaka ayb oo annagana marka xumaan ayaan ku mutaysanaynaa arrintaa iyadan marka waa in marka masalada aada loogu baraarugsan yahay walaa marka alla wuxuu leeyahay wamuhayminan xaala uu yahay midkii xukumaayo oo markhaati ku ah calayhi korkiisa ee faxkum xugun beynahum iyaga dhexdooda xukun nebi allow bimaa kii ku xukun anzala allaahu alla uu soo dejiyey walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum ahwaa'doodana ha raacin meeshaan marka ahwaa'da aayaddan ku jirta shaafici laba tafsiiru ku fasiray tafsiirka koowaad wuxuu leeyahay oo markaa yacni uu dhahayaa axkaamtooda iyo laba macno uu ixtimaalayaa wuxuu leeyahay mid waxa ay tahay yaxtamilu maa yahwowna waxa ayagu ay u hawoonayaan oo ay ayagu rabaan ha raacin oo ha u yeelin tooda sidaa marka ha u yeelin macnaha labaad wuxuu yahay buu yidhi ahwaa'dooda ha raacin laga wado ay laa tusaahilhum fii axkaamihim ha fududaysanin oo yacni axkaamtooda musaahalo iyo fudaydsi ha ka gelin ayb marka haddaad marka iyagii xaggoodii aaddo oy kula fududaato ood musaahalo samayso waa khatar saa ha yeelin macnaha labaad waxa uu yahay waxa iyagu ay nafsadoodu u hawoonayso oy nafas nafsadahoodu ay jeceshahay ha u yeelinoo ha u raacin ayb labadaa macnuu shaafici aayadda ahwaada uu ku macneeyey ayb walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum ahwaa'dooda ha raacin camaa mucridan xaalaa tahay kii jeedsanayo mucridan xaalaa tahay marka kan wuxuu ku tacalluqayaa camaa jaa-aka jaariye majruurkan ku jiro mucridan baa loo soo qadaraha wasfigaas uuna ku tacalluqaa macnuhuna wuxuu noqonayaa walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum ahwaa'dooda ha raacin mucridan xaal aad tahay midkii ka jeedsanayo camaa jaa-aka wixii kuu yimid adiga min alxaqi xaal uu yahay xaqa likullin mid kastaa ummad kastaa jacalnaa waxaanu u yeelnay minkum xaalow idinka idinka mid yahay shircatan shareeco iyo wa minhaajan iyo dariiq ayaan u samaynay marka likulli shaafici marka iyada aayaddanna wuxuu ku macnaynayaa fa sharcu sharcigu waxa uu yahay buu yidhi huwa alibaanatu waa caddaynta mid ummad kastaa waxbaa loo caddeeyey ayb wallahu tacaala huwa shaaricu kan wax jideynayana waa alle licibaadihi u jideynayo addiina diinka walaysa liaxadin yusharicu fiihi maa laysa minhu wax aan diinka ka mid ahayn qof jidey karana ma jiro ilaa nabiyu nebi ma ahana ya'muru allahu tacaala ee ilaa nabiyu nebi ma ahana biamri illahi tacaala nebi isagu wax waa jiday karaa isagana muxuu wax ku jidaynayaa amarka alle marka allah xukunka iska laho jideeyo ambiyada ilaahayna way jidayn karaan leanna amar alle ayay faafinayaan iyaga cid kale oy u bannaan tahay inuu intuu wax xariiqo uu yidhaahdo tan ha loo soo laabta ma leh ma jirto ayb waminhaajan marka waa dariiq walow haddii shaa allahu alla uu dooni lahaa lajacalakum wuxuu idinka yeeli lahaa ummatan ummad ummadoo waaxidatan mid ah ummad wuxuu idinka hadda usuushii iyo tawxiidku isku mid wahay laakiin sharaaicda ayaa kala duwan ummad walbaana markaas wixii iyaga munaasab u ah buu alla usoo dejinayay marka hadduu alla dooni lahaa axkaamta oo dhan halax baa laga dhigi lahaa oo ummadihii hore iyo ummaddan iyo kulligood walaakiin lagu noqo walow shaa allahu alla hadduu dooni lahaa lajacalakum wuxuu idinka yeeli lahaa ummatan ummad ummadoo waaxidatan mid keliyata ah walaakiin lagu noqoye alla sidan wuxuu u yeelo sharaacida idinkugu kala duway liyabluwakum sow idiin imtixaano fii maa kii uu idinkugu imtixaano aataakum uu idin siiyey alleh ee fastabiquu u degdega oo u tartama alkhayraati khayraadka ilallaahi alle intii ka ah unbaa marjicukum rujuucukum noqodkiina uu ahaaday ama marjicukum makaanu noqodkiinu ahaaday masder miimi daraf miimi labada waa laga bixin karaa ayb jamiican xaalaa tihiin dhammaantiin fayunabi'ukum alla waa idinku warami oo idinku waa idinku khabrayaa oo waa idin waramayaa bimaa kiibuu idinku waramayaa kuntum aada ahaydeen takhtalifuuna inaad isku khilaafaysaan fiihi maaga dhexdiisa wa an ixkum baynahum bimaa anzala allah marka wa an ixkumtaan tarkiibka xaggiisa xaggay raacaysaa waaw cadaf baa meeshaan yaal antaanse maxay tahay tafsiiriye miyaa mise antu waxay tahay masderiya waxaa loo badan yahay inay masderiye tahay ayb tafsiiriyada weliba qowl baciida buu ku sheegayaa abulbaqaa alcukburi kitaabkiisa qowl wuxuu ku sheegayaa aada ari baciid u ah ilaa in wax lasoo qadqadara maahani marka hadday waa an ixkum anta ay masderiye noqoto maxalkeeda fieri marka saddex wejaa ku bannaan marka wejka koowaad waxa uu yahay antaa iyo waxa ka dambeeyo in markaa lagu cadfo masder inay noqdaan laguna cadfo kitaabka wa anzalnaa waxaanu soo dejinay ilayka adiga xaggaaga alkitaaba baan soo dejinay wa anixkum walxukma baan soo dejinay xugun xukmid xukmitaan aada xukuntaan soo dejinnay oon kuu soo dejinnay beynahum iyaga dhexdooda aad kala saarto ayb bimaana aada ku kala saarto anzala allahu alla uu soo dejiyey mid waa taas marka in marka laga dhigo fii maxalli nasbin laguna cadfo alkitaabada hore ayb oo markaa ay noqoto waanzalnaa ilayka alkitaaba walxukma beynahum waxaa kaloo la yidhi macnaha labaa ee woojka labaad uu yahay bilxaqida in lagu cadfo fii maxalli jirinna ay noqoto macnuhuna marka uu noqdo waanzalnaa waxaanu soo dejinay ilayka adiga xaggaaga alkitaaba baanu kusoo dejinay bilxaqi xaal uu xaq ku dheehan yahay walxukmi xugun xaal uu ku dheehan yahay sidaa iyadana marka in la yidhaha ay waanzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi walxukmi sidaa layskugu cadfo waqiila waxaa kaloo la yidhi wejka saddexaad waamarna waamrunaa in la yidhaha ow qowlunaa annaga amarkeenna ama qowlkeenna wuxuu yahay alxukmu beynahum dhexdooda in la kala bixiyo bimaa lagu kala bixiyo anzala allahu alla uu soo dejiyey marka macnahan dambe tan dambe haddii la qabto wa anixkum masderkani wuxuu dhacayaa fii maxalli rafcin waa khabarun limubtada mubtada mubtade maxduufou khabar u noqonayaa mubtadahaasna wa amrunaa aw qowlunaa in la yidhaaho saddexdaas wej waa anta haddii masderiye laga dhigo haddii tafsiiriye laga dhigana waanzalnaaka wa amarnaaka in loo soo qadaro oo markaa ay noqoto wa amarnaaka waanu ku amarnay amarkaas maxaa fasirayana anixkum ay uxkum xugun markaas leanna anta tafsiiriyada iyadu waxay rabtaa daa'iman wax ka horeeyo oo macno qowl wato oo ay fasirto sidaas darteed baaba tafsiiriya loo yidhaahdaa marka waa anixkum marka tafsiiriya laga dhigayo waa amarnaakaa lasoo qadara waxay fasiraysa antuna waa amarkaas amarkuna waa maxay uxkum beynahum afartaas wej baa ku jirta wejkaa dambe xoogaa abulbaqaa isaga wuxuu yidhaahdaa waa baciid xoogaa ayb waanzalnaa waanu soo dejinay ilayka adiga xaggaaga alkitaaba baanu kugu soo dejinay wa anixkum walxukma xugun ayaan kugu soo dejinay beynahum iyaga dhexdooda aad kala xukunto bimaa kii aad ku kala xukunto anzala allahu alla uu soo dejiyey aayaddan marka waa aayaddii la dhahayay waxay nasakhaysaa fain jaa-uuka faxkum beynahum ow acrid canhum hore waxaan usoo marnay aayaddaas hadday kuu yimaadaan khiyaar baad leedahay ama xugun ama ka jeeso ka tag culimada qaar baa marka waxay yidhahdeen aayaddaas waa mansuuqa naasikheedana waa kan hore laakiin waxaan u sheegnay aayaddaas inay muxkamo tahay tanna aynan mansuuqa naasikha aynan ahayn maxaa yeele waa la jamcin karaa aayaddan waxay ka dhigan tahay waa anixkum beynahum dhexdooda kala xugun bimaa anzala allah wixii ilaahay soo dejiyey ku kala saar in ikhtarta alxukma fii maa beynahum haddaad doorato inaad kala saarto laba khiyaarow ileelahaa inuu ogolaado u kala saaro iyo inuu ka jeesto haddii aada doorato inaad dadkan kala xukunto ku xugun ilaahay wuxuu soo dejiyey ee iyaga waxooda ha la aadin marka ma is diidayaan labada aayadood ayb wa anixkum walxukma buu alla kugu soo dejiyey beynahum dhexdooda aa kala saarto bimaana aa ku kala saarto biladii kii anzala allaahu alla uu soo dejiyey inaa ku kala saarto ama ku kala saarno meeshaa marka waxaa laga qaadanaya hadday ahlu kitaabku ama gaalo ay muslimiin u yimaadaan xukunkooda ay usoo bandhigaan na kala saar ay yidhaahdaan wuxuu ku kala saarayaa waa sharciga alle ee wuxuu isaga jeebkiisa kala yimid ku kala saari maayo xukunka allah lagu kala saarayaa koodana laguma kala saarayo ma la dhahayo gaalkan shareecada ma aaminsana mar hadduunan shareecadii aaminsanayn lagu xukumi maayo ma la dhahayo iyadaa lagu xukuma gaaladu laakiin hore waxaan u sheegnay waa laba nooc qolo xukunka islaamka ku ogolaatay inay ku hoos noolaato kuwaas ayaga mar kasta maxkamadda islaamka ay imaanayaan kuwii iyaga aan sidaa ahayn oo heshiis heshiis guud uun oo muslimiinta kala dhexeeyo xukunkaagana aan ku hoos jirin iyaga hadday kuu yimaadaanna kala saar ku dhahaan khiyaaraa kuu furan haddaad doonto iga taga haddaad doontana waad kala saaraysaa markaas laakiin aa kala saarto waxaa ku kala saaraysaa xukunka islaamka sideedaba lama ogola xugun aan ahayn kan alle waxdarhum ka digtoonow oo iska jir an yaftinuuka inay ku fidneeyaan adiga can bacdi maa kii qaarkiis inay kaa fidneeyaan anzala allahu alla uu soo dejiyey ilayka xaggaaga wixii alla kugu soo dejiyay wax kamida inay kaa fidneeyaan ka iska ilaali ayb markaa macnuhu wuxuu yahay waxdarhum dabari sidaan uu leeyahay ka digtoonow an yaftinuuka inay kaa fidneeyaan adiga inay ku fidneeyaan fayasuduuka ay markaa kaa manciyaan oy kaa celiyaan can bacdi maa anzala allahu ilayka wixii alla kugu soo dejiyey wax kamida inay kaa celiyaan ayb oo min xukmi kitaabihi ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa ah fayaxmiluuka markaa ay kugu xambaaraan calaa tarki alcamali bihi inaad ka tagto kitaabka ku camalfalidiisa wa itibaaci ahwaa'ihim ahwaa'dooda inaad raacdo inay markaa kugu xambaaraan iska ilaali ayb marka haddii la leeyahay can bacdi maa anzala allahu ilayka kulligiisba hadday ka tag ku leeyihiin ka waran marka ood ku raacdo kulligiis inaad isaga tagto ayb waa fidno marka aada u daran xukunka marka mas'alo weyn waayo aadna muhiim u ah leanna maxaa yeelay meesha ay ummadda gartooda ka go-eyso waa meel muhiima haddii marka meeshaa gartu ay ka go-eyso ay noqoto waxaysanba rumaysnayn ummadda waa khatar marka waxaa loogu celcelinaya waa ta'kiid bacda ta'kiid bacda ta'kiid waay na marka masale iska basiid oo iska caadiya ma laga dhigi karaa waxdarhum ka digtoonow an yaftinuuka inay ku fidneeyaan adiga can bacdi maa kii qaarkiis ay kaa fidneeyaan anzala allahu alla uu soo dejiyey ilayka xaggaaga u soo dejiyey fa in tawallow hadday jeestaan kuwan yahuuddi adiga kuu yimid ee ku weydiinayo zaaniga xadkiisa hadday xukunkaagii ka jeestaan faclam ogow annamaa yuriidu allahu alla wuxuu rabaa an yusiibahum inuu ku asiibo bibacdi dunuubihim dunuubtooda wax kamida dunuubtoodii hore oo ay geysteen wax kamida inuu alla ku ciqaabo ayuu rabaa waxaa marka dabcan uu ku ciqaabayaa waxay tahay in jizye lagu fardiyo marka ayb iyo inuu alla duleeyo subxaanahu watacaala wa ina kathiiran in badan min annaasi dadka ka midana la faasiquuna kuwa daacada rabbi ka baxa ka baxsan afa xukma aljaahiliyati yabquun afa yabquuna ma doonayaan oo ma dalbayaan xukma aljaahiliyati jaahiliyada xukunkooda miyay doonayaan oo ay rabaan xukunka jaahiliyadana waa xukun kasta oo aan ahayn ama waafaqsanayn sharciga ilaahay subxaanahu watacaala ashyaadu marka waxna waxaa weeyaan binasi ayuu alla u yidhi rasuulkaa yidhi aayaddii xadiidkii baa laga istimbaaday wixii sidaasoo kale waa in ilaahay xukunkiisa la xukumo wixii marka ku a khilaafsan xukun jaahili ah bay noqonayaan waxyaabaha qaarkoodna waa waxyaabo mustajadaad iskaga badan oo adduunyadii dadkii markaa noloshoodii gadaal kasoo kaga soo biiray wixii noloshii gadaal kaga soo biiray iyadoo qawaacidda sharciga la fiirinayo la raacayo ayaa wax allaale iyo tajaaribta la fiirinayo oo masaalixdii iyo mafaasidii sida ay ku ay tahayna la ilaalinayo ayaa dadka yaqaano markaasi waxay ka keenayaan qaanuun qaanuunkaas ay ka keenaan hadduusan sharciga ka hor imaanaynin bal masaalixdii iyo mafaasidii naftii ilaalinayo maalkii xifdinayo oo sidaa inay tahay loo arko taas isaga marka waxaa weeyaan waxba ka hor imaan maayo sharcigii mar haddaanu ka hor imaanaynin xugun jaahili ama la dhahayo maalan guri marka la dhisaayo meesha laga dhisaayo iyo dhibaatada uu sababi kara iyo ama haddii uu soo dumo ninkii dhisay ma tacdiyey mase ma tacdinin meelaha laga fiirin kara dabcan de waa wixii marka qaanuunka handasada iyo lagu taqriiriyey tajaaribtana lagu ogaaday nafta iyo maalkana lagu ilaaliyaa dib loo fiirina waddadaas dariiqaas sida loo maro iyo nidaamka muruurkana iyadana marka yacni masaalixdii mafaasida laga fiirina iyo inta shil dhacay asbaabta keentay see looga b- faka karaa markii waxaa la fiiriya qaanuunka laga sameeya qaanuun jaahiliya ma aha nacam ayb walidaalika qofka muftiga ama xaakimka qaadiga xataa wuxuu u baahanayaa inuu qawaani dadka khibrada arrimahaas ule inuu dib ugu diro arrintaas oo kale ee uu yidhaahdo haddii mas'alo loo keeno marar badan buu u baahanayaa inuu dib ugu laabto dadkii shaqadaas yaqaanay laabashada marka loo laabanayo maaha xugun ilaahay in laga tegay dadka soomaalida mararka qaar waxaan ku aragnay mas'alay keenayaan dooday qabaan sharcigana ugu kala saar mas'aladii waxaa la rabaa in la fahmo horta inta aan xugun la ridin fahmaa ka horeeya alxukmu bishayi farcun can tasawurihi shay in la xukumaa wuxuu farac ka yahay in la tasawuraa tasawurkii mararka qaar wuxuu kula aadayaa inaad marka dad mutakhasisiina inaad u dirto oo tiraa war mes- waxaan soo fiiriya saanay wax u dhaceen baabuurta see loo raraa rar intee la egaa la ogol yahay waddo intaas mitirkeedu la egyahay maxaa mari karo in la su-aalo weyna haddii kale haddaan baabkaas la fiirinin mararka qaara dooddu waxay noqone ninkan ma tacdiyey oo wax ma la saaraa mase ma tacdinin inuu tacdiyey iyo in kale marka waa in mutakhasis la su-aalo dadka marka soomaalidu waxay ku leeyihiin annaga ma waxaan idiin dirsanay ay leeyihiin dadkaas nacam dadkaas mutakhasisiintoo jidadka iyo nidaamkiisii waxaa yaqaano ama dadkaas ama takhaatiirta ah masaladu markay gasho meelahaas oo kale ama dadka dhismayaalka iyo waxaa yaqaana iyo ama dadka handasadan kala duwane korontada iyo waxyaabahaas dib marka loo su-aalo waxay u maleeyaan sharciga alle in laga tegay nacam oo aan la fiirinin marka sharciga alle inta aan la xukumin waxaa ka horeeya tasawur qofkan inuu fahmo horta waxaan waxa haddii aadan fahamsanayn ma ka jawaabi kartid arrintaa iyada marka inaan loo qaadanin waayo iyada marka inay tahay xugun jaahiliya inay tahay in loo qaata ma aha waana balaada in loo qaata sidaas waxaa weeyaan faham xumi waay ayb baxi axmed shaakir baxi buu ku leeyahay arrintaas nacam oo dadkan marka iyagu qawaaniinta iyo barto haddii ay anfac leeyihiin sida loo isticmaali karo ka hadla shareecadii iyadoo la xukumaayo iyaga markaasi maxay keeni karaan ama maxaa laga faa'iideysan karaa iyo baxi noocaas uu qoray kitaabkiisa eh, alxukmu aljaahiliya ama kalimat lxaq ayuu ku qoray nacam ayb marka alla wuxuu leeyahay xukunka jaahiliga miyay rabaan oy doonayaan Waa qofka qofka marka inuu doono ama raboodo maaha waana ka hadalna suuratu nisaa iyana waa uga hadalnay casharkii dhoweyd wax yar waxaanan tilmaamin ee qofka haddii mararka qaar de lagu qasbo qasab ay ku noqoto in meeshaas la geeyo xoog lagu geeyo haddii marka uu sidaa ku tago de qofkaasi qof iraada leh maaha allana wuxuu leeyahay yuriiduuna an yataxaakamuu yuriiduuna an yataxaakamuu rabaan rabitaan male marka nin xoog lagu geeyo oo isagiiba la dhacaayo ama la leeyahay waxaagii waa lagaa qaadana haddaadan meeshaan imaanin wixiise inuu leeyahayna uu og yahay haddii uu meeshaa tago qofkaas ma la dhihi karo waa gaaloobay amase yacnii ma la dhihi karo qofkaasi daaquud buu u xugun tegay ma la dhihi karo ayb haddii marka daruuro iyo ikraah lagu sameeyo kuma jiro xukunka ayb waman yaa axsanu ka wanaag badan min allahi alla yaa xagga ka- kaga wanaag badan xukman xagga xukunka liqowmin qolo yuuqinuuna yaqiininayaan qolo ilaahay marka yaqiininayso ilaahay taqaana yaa kaga wanaag xukunka alle yaa ka wanaag badan dad wax fahmayo wax yaqiininayo yaa kaga wanaag xukun alle subxaanahu watacaala xukunka yaa kaga wanaag badan ay laa axadda yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakhidu alyahuuda waannasaara awliyaa markii allah uu ka soo hadlay nimankan iyo xukunkooda iyo qaabdaradooda iyo sida ay uga jeedaan ilaahay xukunkiisa mu'miniintiibuu ka reebayaa garab inay ka dhigtaan dadka noocaas ah marka allah wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tattakhiduu ha ka dhiganina alyahuuda yahuudda wanasaaraa kirishtaanka nasaarada awliyaaa gacal ha ka dhiganina ama awliyaa kuwa markaa gargaar idinka dhexeeya ha ka dhiganina bacduhum qaarkood wliyaau bacdin qaarka kale owl- gargaarayaalkooda iyo owliyadooda wa waman qofkii yatawalla garab ka dhigto hum iyaga ama gacal ka dhigto minkum xaal ou idinka idinka mid yahay fa inahu isagu minhum iyagoo ka mid ahaaday in allaha alle laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo aldaalimiina dulmi falay fataraa waad arkaysaa waad ogaanaysaa aladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda maradun jiradu ay ku sugan tahay waa munaafiqiintee yusaaricuuna inay u degdegayaan fiihim iyaga dhexdooda fiihim ay fii muwaalaatihim gacalnimadooda inay gacal ka dhigtaan inay u degdegayaan ayaad arkaysaa yaquuluuna waxay dhahayaan naqshaa waxaan ka cabsanaynaa an tusiibanaa inay nagu dhacdo daa'iratun mid wareegayso guusha inay muslimiinta kasoo wareegto kuwan u wareegto oo annagii markaasi iyagii aan weji aanan ku yeelanin sidaasaan ka baqaynaa bay dhahayaan facasa allaahu alla wuxuu xaqiiqo ku yahay an ya'tiya inuu la yimaado bilfatxi guul iyo kala saarid ow amase amrin arrin inuu la yimaado arrinka oo min cindihi ilaahay agtiisa ka ahaaday arrintaana waa jizye inuu ku fardiyo fa yusbixuu markaa ay ahaadaan naadimiina kuwa qoomameeyo calaa maa kii kii u qoomameeyo asaruu ay siraysteen fii anfusihim nafahooda ay ku siraysteen korkiisa ayb labadan aayadoodna marka wuxuu tilmaamayaa alleh wuxuu goynayaa mu'miniinta iyo gaaladii buu kala goynayaa muwaalaadkooda muwaalaadkuna waa kasoo hadalnay waxaan uga soo hadalnay suuratu aali cimraan laa yatakid ilmu'minuuna alkaafiriina wliyaa aayaddaasaan uga soo hadalnay nacam marka allah wuxuu leeyahay yaa ayuha muwaalaadkuna marka macnahoodu macnaheedu waxay tahay annusratu walmaxabatu labadaas nacam muwaalaad marka haddaad maqasho annusratu walmaxabatu waa gargaar iyo kalgacayl labadaas waa nacam ayb labadaa macnaa muwaalaadku isuu soo biyo shubanayaan marka allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tatakiduu ha ka dhiganina alyahuuda yahuud wanasaara nasaarada awliyaa ha ka dhiganina gacal kuwaad jeclaataan ha ka dhiganina kuwa aada markaa yacnii waafaqdaan ood u nusraysaan mabaadi'da ay wataan ood ugu nusraysaan oo mabaadi'dii hadda lasoo sheegayo aada ugu nusraysaan ood ugu gargaartaan ha ahaaninina sidaas nacam ayb bacduhum qaarkood awliyaau bacdin qaarka kale awliyadooda waa iyagaa isu gargaaro marka bacduhumtaan nasaarada iyo yahuudda waa isu gargaaraan maa laga wadaa mase yahuudda iyada qaarkood qaarka kale waa isu gargaaraan oo muslimiinta ay col ku yihiin nasaaradana qaarkood qaarka kale ay u gargaaraan muslimiinta ay col u yihiin macnuhu sidaas miyaa middan dambe ibnu jariira sheegay bacduhum awliyaau bacdin yahuud iyaguna waxaa ka dhexeeya walaa waa isku diin nasaarana walaa baa ka dhexeeya waa isku diin tafsiir kale wuxuu leeyahay labadooda yahuudda iyo nasaarada waxaa ka dhexeeyaba walaa walaha ka dhexeeyana muslimkaasi isla wada necab yihiin ay hal gacan ka yihiin ayb meeshaas marka culimada qaar waxay ka istimbaadeen xugun ah yahuudiga nasraaniga waa dhexli karaa haddii oday yahuudi ah wiil nasraaniya oo ka dhinto way isdhexlaayaan leanna kufriga oo dhan waa hal diin wax la kala qaadaa ma leh isagoo dhan marka waa laysku qaaday iyaga waa isdhexlayaan marka muslimka iyo gaaladan isdhexlaynin gaaladu noocay doonayaan ayagu dhexalka waa kala qaadanayaan aayaddan marka bacduhum awliyaau bacdinna waa u daliishadaan waman qofkii yatawallaa ka weli dhigto hum iyaga ka weli dhigto minkum xaal ou idinka idinka mid yahay kaasi fa inahu isagu minhum iyagu ka mid yahay oo iyagiibuu ka mid noqonayaa inta uu kaga weli dhigto ayaana u iyaga uga mid noqonaya ayb horena marka waa uga soo hadalnay masaladaas ayb dadka qaar baa waxay leeyihin marka wax walba qalbiga waayo dhib ma leh ayb oo si kastuu yeelo xataa hadduu diintiisa u gargaaro afkaba yuusan ka dhihin diinta islaamka waa necebahay qofkii isagoo muslim sheeganaya haddii uu u nusreeyo gaaladii uu ugu nusreeyo baabi-in diinta islaamka uu ku gargaarsiiyo mabaadi'doodaas islaamka asalkiisa jirid goynayso uu kala shaqeeyo ama uu ku garab siiyo xataa ilaa uu ka yidhaahdo waxay leeyihiin qalbigiisa uu ka tilmaamo uu yidhaahdo aniga qalbiga saasa iiga jirto fa inahu minhum ma noqonayo leeyihin laakiin taas mas'alo marka hore aan u sheegno ka jiratay waaye iimaanka iyo kufriga leanna maxaa yeelay kufrigu ictiqaadna waa noqdaa camalna waa ficilna waa noqdaa ee qowlna waa noqdaa marka maaha nin la yidhaha qalbigiisa mar walba loo celina maya wayna jiraan masaa-il muwaalaad u laabanayo oo haddana aan lagu gaaloobaynin waa jiraan laa shaka nacam oo waxaana ka mid a masalad masaladii marka xaadib ibn abi baltaca ka dhacday oo kale jaasuusnimadoo kale aayaddaas hore suuratu ali cimraanna waa ku faahfaahiyey suuratu lmumtaxinana waa ku imaan doontaa imaamu shaafici marka wuxuu tilmaamay mas'alada jaasuuska gaalnimo kufri akbarana inay ixtimaali karto kufri akbar waxaan ahaynna inay ixtimaali karto saa darteed isaga marka wuxuu qaatay inaan lagu degdegin gaalnimadiisa marka maadaama meeshii ixtimaal uu soo galay ixtimaal mar haddii uu jirana ma lagu degdegayo gaalnimada marka marka muwaalaadkii nooc ka mida wuxuu noqday kufri akbarana waa ixtimaale keyrkiisna waa ixtimaale kuwana waxaa weeyaan waaba kufri akbara oo ixtimaalka marka ma gelayo qaybo kalena marka waxay noqonayaan iyaga mid markaasi kufri akbara aan ahayn waman qofkii yatawallahum ka weli dhigto iyaga minkum xaal ou idinka idinka mid yahay fa inahu isaga minhum iyagou ka mid yahay in allaha alla laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo aldaalimiina dulmi falo marka jacaylka iyo nusrada aan sheegaynana da dabcan waxay tahay wixii marka asludiin ka hor imaanayo inuu ugu nusreeyo ku jeclaado waxa ay ku jiraane baatilkaa inuu ku jeclaado waa shaki male taas leanna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ogolaaday naagaha kirishtaanka in la guursan karo yahuudda in la guursan karo suuraddan lafteedaan kusoo marnay macluumna waxaa ah ninka naagta ou qaba jacayl un waa jecel yahay nacam ayb haddii marka mutlaqulmaxaba lagu gaaloobayo taas maba imaadeenba nacam oo ilaahay ma jideeyeen hala guursada naagahooda maunan dhahayn laakiin jacaylka laga hadlaayo waa maxabad diineed amase yacnii maxabad diineed marka la leeyahay ama icaano oo diinkooda lagu garab siiyo macnuhu maahan in la leeyahay kirishtaannimadaan faafinaa qofku inuu afka un ka yiraahdo haddii marka isaga gaalka mabda-iisu cad yahay oo in diinkii uu la diriraayo leyla nahaar uu sheegayo mabda-aas laftirkiisana adiga aa ku waafaqsan tahay dawaab ku gargaartayba maxabadaada ama yacni muwaafaqadaadu muwaafaqo diineed bay noqoneen in allaha alla laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo aldaalimiina dulmi falay fataraa waad ogaanaysaa ama waad arkaysaa aladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda maradun jirada uu ku sugan yahay waxaad ku ogaanaysaa yusaaricuuna inay u degdegayaan fiihim fii muwaalaatihim yahuudda iyo nasaarada muwaalaadkooda yaquuluuna waxay dhahayaan naqshaa waxaan ka cabsanaynaa an tusiibanaa inay nagu dhacdo daa'iratun mid wareegayso musiibo wareegtaa daa'iradu marka waxay tahay hadda muslimiintaa gacan sarreeya waxaa laga yaabaa berri yahuud inay gacan sarreyso hadday marka yahuuddii gacan sarreyso annaga waa noo dhammaanay seen u noolaanaynaa bay leeyihin marka naqshaa an tusiiba harkaas waxaasay ku marmarsiyoonayaan marka waxyaabahaasi marka cudurdaar ma noqonayo facasa allaahu alla marka wuxuu yihi wuxuu alla xaqiiqo ku yahay an ya'tiya inuu la yimaado bilfatxi guul inuu alla la yimaado ow amase amrin amrin arrin inuu la yimaado arrinka oo min cindihi agtiisa ka ahaaday arrintaasna waa in yahuuddii inta la muquuniyo ama yacnii ahlu kitaabkii jizye markaa lagu fardiyo waana dhacday sidaas fa yusbixuu markaa ay ahaadaan munaafiqiintani naadimiina kuwa shallaayo calaa maa kii korkiis asaruu ay siraysteen fii anfusihim nafahooda ay ku siraysteen marka ay ku qoomameeyaan wayaquulu ladiina aamanuu wayaquulu ladiina kuwii waxay dhahayaan aamanuu rumeeyey markaa haa-ulaa'i kuwan alladiina kuwii miyaa aqsamuu dhaartay billaahi alla ku dhaartay jahda aymaanihim dhaarahooda midda ugu daran ku dhaartay innahum iyagu lamacakum idinka inay idinla jiraan xabidad way burtay acmaaluhum acmaashoodii waa burtay kuwaasi fa asbaxuu waxay ahaadeen khaasiriina kuwa khasaaray markaa ilaahay guushii iyo faslintii la imaado ayagii la muquuniyo oo jizyaya wax lamida lagu fardiyo ayay mu'miniintu waxay leeyihiin markaa munaafiqiintiina ay qoomamaynayaan ayay mu'miniintu leeyihiin kuwan miyaa kuwii dhaaran jiray oo dhihi jiray inahum lamacakum ayb wayaquulu ladiina waa la akriyey yaquulu ladiinana waa la akriyey naafica akriye waaw la-aan wayaquula ladiinana waa la akriyey wayaquula haddii la dhaho waxaa lagu cadfayaa facasa allaahu an yatiya facasa allaahu alla wuxuu xaqiiqo ku yahay an yaquula aladiina kuwii inay yidhaahdaan waayo markaas ayb abuu cumarna wayaquula ladiinaduba akrina wayaquulu ladiina kuwii waxay dhahayaan aamanuu rumeeyey haa-ulaa'i kuwan miyaa aladiina kuwa aqsamuu dhaartay billaahi alla ku dhaartay jahda aymaanihim dhaarahooda tan ugu daran inahum maxay ku dhaarteen inahum iyaga lamacakum idinka la jirkiina inay yihiin ayb xabitat way burtay acmaaluhum acmaashoodii way burtay kuwaasi ilee nifaaq bay qalbiga ku haysteen fa asbaxuu waxay ahaadeen markaa khaasiriina kuwa khasaaray ayay ahaadeen hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed